Waxaa sare u kaca ballaaran laga dareemayaa qiimaha la iibiyo hilibka geela suuqyada magaalada Beledweyne taas oo ay sababtay yaraanshiyaha geelii la keeni jiray magaaladaasi. Kiilada hilibka geela ah ayaa la siinayaa suuqyada Beledweyne qiimo dhan sideed doolar halka markii hore la iibin jiray lix doolar. Haddaba qaar ka mid ah ganacsatada hilibka geela ee suuqyada ah Beledweyne ayaa ka warbixiyay qiimaha la iibiyo hilibka geela iyo saameynta ay ku yeelatay sare u kaca ku yimid qiimihiisa.
Waxaan ka mid ahay dadka ka shaqeeyo kawaanka geela ee magaalada Beledweyne gaar ahaan daraawiishta. Wallaahi geela marka laga soo gado suuqa waa qaali. Marka aniga aan keeno daraawiishta ama inay sii beecna laga yaabo dadka suuqa waxa ka soo baxeena iyo dadka waxay rabaan isma lahan. Sababtoo geela suuqa waa qaali dadka waxay rabaanna qiimo hoos u raqiisa. Anigana ma awoodno inaan qiimihii raqiiska aan ka siino sababtoo ah maadaama uu suuqii qaali ka yahay waxaan jeclaan lahaa inay qiimaha suuqa dadku ay ka warhayaan inala socdaan dadkase wax ma haystaan xaalka dalka waa laga warhayaa dadku shiidu waaye aniga marka waxa waaye dhibkayna ma haatee qiimihii dadku rabaana ka siinaa beledweynaha inaga gato oo tuulooyinka ka yimaado xaafadaha tuulooyinka dheer saasa u iibsana wallaahi kirida awalka hore waxaa gadi jirnay lix doolar bulshadana dhibay ku tahay inay iibsadaan siddeed doolar anigana siddeedda markaa gadana qiimihiis waa iskeeni lahayna dadku isma awoodaan waxay kuleeyihin lix doolar naga sii lix bar naga sii ada aakhir lixay rabaan dadku in laga siiyo waxaan ka mid ahay ganacsatada hilibka geela iibiso wallaahi koleytibo geela suuqa beeciisa waa ka sareeyaa annaga gaar ahaan markaan miisku gadaynana annaga mararka qaarkood kiilada wuxuu naga gadan yahay markaa u qaybina subaxdii miisaana ku qaadanaa afar uqeyb siddeed uqeyb geela qofba si ay ugu soo aadaa marka annagoo miisaanka markaan saarno subaxyada qaar asoo laf leh kurus leh oo caddiin leh wax walba le ah hadduu ilaahay ku diidan kiiladii lix doolar lix dhibic siddeed lix dhibic afar mararka qaarkood annagay naga gadan tahay shacabkiina hadduu ilaahay ku diidan ma awoodaan inay lix ka badan dhiibaan weliba qaaraaba shan iyo bar iyo shan weliba ku jecel inay ku qaataan suuqiina geela waa ka sareeyaa neefkii la gedi jiray lixda boqol la gedi jira hadda wuxuu maraa siddeed boqol sagaal boqol oo u dhexeeyaa qurbacyada yayarka oo afar afarta boqol la gaday ayagaaba hadda lix boqol maraa marka kiilada hilibka waxay ku fiicneed annaga sida hadda annaga oo xitaa lafiyiis aan ku helleen toddoba doolar iyo siddeed doolar iyo intii u dhexaysa markaas annagana beelaa ka heli lahayn xoolaha islaameedna waa iska bixi lahayn hadda mararka qaarkood waxaa dhacdo inaan annaga lafihiisa xitaa aan gedi karin waayo wixiina waxaan hay karna ma aha oo hadduu ilaahay ku diidin hilibkii haddaa oo berigoo dhan ku haysad intaas haddayna ahin ma rabi adna waa kuu hakanah oo cabuu kuu gaaraa koleytiba culaysyadaas farada badanaa iska jiro geelii waa lawada qalaa waana qaali suuqa qaaliyu ka yahay magaaladiina wuxuu ka yahay raqiis